kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a barnaamijka bandhigga toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonnaa daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda xayawaanka muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayey dhaqdhaqaaqyo lagu samaynayo kulamayo iyo wacyigelin la xidhiidha daryeelka iyo wilo dhowrista xuquuqda xayawaanka tallaabooyinkaas oo ah qaar ku cusub oo bulshada gaar ahaana marka la barbardhigo xaaladaha hore loogu sugnaa iyo weliba bulshada oo aan wax fikira ka haysan arrimahan cali xasan xirsi waxa uu guddoomiye ka yahay urur ka shaqeeya daryeelka xayawaanka oo ka dhisan magaalada hargeysa waxaanu inoo sharaxayaa goorta ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa ay kaga shaqeeyaan amaba ay ku wadaan daryeelka xayawaanka
ururkan la yidhaaho ururka bulshadaya ee daryeelka xayawaanka waxaanu bilownay laba kun iyo saddexiyo tobankii waxa aanu inagu horreysay inaan dadka wacyigelino xayawaanka ku shaqaysana xoolaha dameeraha in wacyiga iyo garaadka dadka aanu dhisno si dadku u fahmaan in waxay noola yahay oo xuquuq uu leeyahay in la darbida cunto la siiyo in biyo la siiyo in hadduu xanuunsado la daweeyo in xuquuq uu leeyahay waxaanu ka bilownay dameeraha lagu shaqaysto gaar ahaan somalilan inaanu dadka dameeraha ku shaqaystay u kuurgalnay kadib markii aanu aragnay in tacadi xoogan soo foofaaray dameerihii ay dhaawacan yihiin oo ninka dameerka wataa aanu garanaynba xuquuqda dameerkan inaanu wacyigelin u bilownay oon ku wacyigelinay dadkii dameeraha ku shaqaysanayay gobolada todheer iyo iyo gobolka maroojeha hargeysa iyo gobolka boorada inaanu dadka u sheegno inaanu ku wacyigelino in dameerkan xuquuq uu leeyahay islamarkaana loo baahan yahay in daryeelkooda la hagaaso waxaynu ka wacyigelinay warbaahinta kala duwan ee sida miidiyaha warbaahinta kale tiraadaha dalka kasoo baxa websaydyada marka laga yimaada guud ahaanba qaybaha kala duwan ee ay u kala baxaan islamarkaana si gaara loo eego kuwooda la manaafacadsado ayaa marka laga hadlayo daryeelkooda si gaara farta loogu fiiqaa dameeraha oo deegaano badan siyaabo kala gedisan looga adeegsado waa kan mar kale cali xasan waxaa kale oo aanu bilownay in aanu samayno markaanu aragno dameerina dhaawacan yihiin team mobile teama oo dameeraha daweeya oo aanu leenahay kaasoo runtii wada shaqayntoota la leh wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilandna ay nagu caawisay dhakhaatiirta iyo dawooyinkana inaanu daweedno maalin walba tagno goobaha dameeruhu ay laga ka shaqaynayaan ee sida biyaha ay ka ay ka qaadayaan ama hase ay dheyli hagga ay ka shaqaynayaan kadib inaanu dhaawacyada si furiya oo hore ugu daweyno islamarkaana qof walbaanu daahno waa ka qaad marka waad ma haysaa walaal haddaad aragto dhaawaca lagu wato iyo siay u dhigan yihiin dameeraha lagu shaqaysanaya gabda waanu daweynaa waxaan ku wacyigelinaa qof dameerka intaanu telefoon suuliyo dameerka dhaawacan ama tara in markaba ay nala soo gaaraan si mobile clinigayer ama waxdaweeyaan markaba ugu diro oo ugu daweeyo dameeraha oo loo adeegsado siyaabo kala duwan oo muhiim u ah nolosha maalinlaha ee bulshada gaar ahaana biyo dhaaminta iyo weliba rarka ayay soo gaadhaan dhibaatooyin dhaawacyo kala duwan iyo weliba waxyaabo kale oo halis geliya noloshooda kuwaas oo kaga yimaada culayska la saaro doctor cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed waa dhakhtar xanaanada xoolaha waxaana uu sharaxayaa noocyada dhibaatooyinka ee soo gaadha dhibaatooyinka ugu weyn ee soo gaadha waxa weeyaan xoolaha markaan ka hadlano iyo markaan dameeraha ka hadlanaba dameeruhu waa kasii xag jiraan oo waxa wata dad aan cilmi u lahayn marka dhibaatooyinka ugu badan ee soo gaadha waxa weeyaan rarkii oo ka xumaanaya intii ay qaadayeen oo istaayid kaga dhigayaan dabeetanaafkii iyo dameerkii waxaa soo gaadhaya dhibaato aad iyo aada u culus oo ku keenaysa xanuuno badan oo dhabarkii kadamaj badan baa gaadhaya dhabarkii diirkii baa ka dhacaya dabeeta dhibaatooyin badan oo noocaasa soo gaadhaya markaa waxaa dhibaatooyinka ugu wacan dadkii watay oo aan cilmi badan u lahayn sida ay sheegeen dadka ka shaqeeya daryeelkooga ayaa waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ay ku samaynayaan inay ugu tagaan goobaha ay ku sugan yihiin amaba markaasi ay shaqada ka wadaan iyagoo xilliyadaasi hubiya xaaladda ay xilligaasi ku sugan yihiin islamarkaana goobta ku daaweeya haddii uu daryeel u baahan yahay waa sida uu tilmaamaya doctor cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed oo isagu xilligaasi ii warramay maruu ku guda jiray howlihii daaweynta waxaanu samaynaa tiim baanu leenahay waanu baxnaa goobahooda ay ay ka dhaaminayaan biyaha ayaan tagnaa dabeeto qof kasta waxaan amar ku siinaa inay ka inay ka dhigaan rarka qaarkood markaad si soo dhawaato waxaad arkaysaa xanuunkiioo ka muuqda kaasoo kale si gaaraan u baadnaa intaana xanuunku ka muuqan ee qarsanaysaa waxaanu ka dejinnaa wixii dhabarka ka saarnaa dabeetana waanu baadhnaa kadib waanu daweynaa rarashada iyo manaafacaadsiga dameeraha oo muddo dheer soo jiray ayaa waayihii hore ku koobnaa dhulka baadiyaha oo rarka iyo weliba dhaanka xilliyada qaara loo adeegsan jiray hase yeeshee muddooyinka dambe ayaa magaalooyinka qaar ay si xooggan uga shaqeeyaan dameero la saaray foostooyin oo xaafadaha biyaha u qaybiya amaba u dhaamiya iyo weliba kuwa alaabaha kala duwan lagu raro islamarkaana si kale loo manafacaadsado axmed cabdi xuseen waxa uu ka mid yahay dadka dameeraha biyaha ku dhaamiya islamarkaana kaga dhex shaqaysta magaalada hargeysa muddada shaqada kasoo shaqeeyay ilaa labada kun iyo aadu saddexdii afartii baa bilacday shaqada anagu fikinkan aad baa mid ka shaqayn jiray wadi jiray berigaa hore dabataan suuga dhiga jiray maalin maalmaha kamid ah isagu adayga suuqa jooga ugu tag lacagiisa ayaa kasoo qaadaysa miduma raacay sidii baan adigu kii ugu shaqo tegay sidii baan adigu shaqaala u noqday ninkii baa muddo badan shaqaynay ma dameera lahaa dhowr dameer lahaa sidaa kii ugu shaqaynay baa kii xaafadaydii kusoo noqday kuwii xaafadaydii aabanka na siiyey adigu kuwiibaan badnaan dhowr mar ka dhigay markaas sidoo kale axmed oo aan wax ka weydiiyey daaweyntooda ayaa ii sheegay in muddooyinkii hore marka ay daaweynayaan iyaga dul saarnayd balse haatan gacan laga siiyo daryeelkooda dargii hore horta qof kalun bay ku koobnayd oo dee daweysa jiran garaasaa kuuka dhibtiyo isagaa xanaanooyinka la kaasa jiro soo mudan jiray laakiin iminka ilaahay mahaddi weeye marka intaaba horta un ka raysano iyagaa barka barkanu ka dhaarmen ugu yimaada ku garbuhu ka dhacay ee heelyadu ka xumaadsan garaasaa garbaha ka dalooshamay iyo kii daraabiga qaaday iyo qoolkal wax la dhaho marka qoyaankan badan ay ku dhex jiraan maaragtay lugaha ay ka qaadaan dhufiyaan iyagana marka laga hadlayo daryeelka iyo weliba ilaalinta xuquuqda xayawaanka ayaa ah mid aanan ka maarmi karin xeerar iyo weliba shuruuc loo cuskado ilaalintooda cali xasan oo isagu guddoomiye ka ah xaruna ka shaqaysa arrimahan ayaa ii sheegay in ay ka howlgaleen sidii loo heli lahaa xeer iyo weliba siyaasad lagu ilaaliyo xuquuqda xayawaanka islamarkaana meelaha qaar ay ku guulaysteen in laga dhaqangeliyo xeerar lagu dhowrayo xuquuqdooda gaar ahaan isagoo si gaara u tilmaamay dameeraha isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay xadidaadda qiyaasta rarka la saarayo oo aan ka wacyigelinay xagga dawladda somalilan kala shaqaynay in la helo xeerar iyo siyaasad ilaalisa xayawaankan lagu shaqaysto ay dameeruhu kamid yihiin markaa dee dameeraha iyo fardaha iyo yoysa waxaan ladhahay iska dhalka farasiya iska dhala baqasha la yidhaahdo oo runtii aan inta badan daba ku badnayn somalilan ayaan waa in xeer loo sameeyaa kaasoo xadidaya yaraynaya tacadiga loo geysanayo dameeraha lagu shaqaysto wuxuu tilmaamayaa sahaan dameerka inta la saari karo inaan miisaan intaa ka badan la saari karin in dameerkaas markuu shaqeeyo labada gelinba la nasiyo laiyaa laba saacadood in dameerku hadduu dhaawacmo qofku xaq loogu leeyahay dameerka inuu daweeyo in dameerku haddii uu daloobo ama uu hawl gabo inaanu tuurin oo aanu suuqa kusii daynin islamarkaana ilaa dameerkaasi intuu dhimanayo inuu daryeelo maadaama uu ku shaqaysanayay ayaa ayuu sidii xeerkaasi faraya waana la yaqaana waana waxaan runtii ka wacyigelinay taasoo imika marka hargeysa eegto ay aada runtii isbedel badan oo xagga daryeelka dameeraha dadki ku shaqaysanaya ay fahmeen waayo marka hore lama fahamsanayn waxaan la yidhaahdo xuquuqda xayawaanka sidaasi cali soo tilmaamay islamarkaana ay xilliyada qaarba kuma doodaan dadka ka shaqeeya ilaalinta iyo weliba daryeelka xuquuqda xayawaanku waxaa jira dadka qaara marka ay talax gabaan dameeraha ay manafucaadsanayaan bannaanka ku sii daaya kadibna uu gaari ku jiro amaba daryeel la-aan u dhintaa hase yeeshee axmed cabdi xuseen oo isagoo ku shaqaysta ayaa qaba in arrintaasi ay dadku ku kala duwan yihiin sir waxaa horta way jiraan qaar sii daaya iyo qaar aan sii daynba waa la helayaa ma garatay muddada inta muddada intaa la iyaga soo shaqeeyay markaan arkay inuu hawlgab iga soo noqday siibiya laakiin weli waxaan sii daayay ma garanaya walaal anu intu hawlgabka aanu soo noqon ma weli isdhaafiyo weligiya qaar kala fiidiya mid kusubasaysa sidoo kale waxaa jira xaalado soo waajaha islamarkaana ku keena inay u leedaan kuwaasoo ay ka mid yihiin xanuuno ka dhasha noocyada cuntada ee la siinayo xanuunada ku badan ee soo gaadha oo intooda badan imika aan hayno kaysiskooda ay u dhinteen waa xanuunkan laydhaa balootinka waa way jiraan waayo waxay cunaan cunto aan loogu talagelin cuntooyinkii waxay cunayaan garaweega caleemihii sidoo kale waxyaabo kale cunayaan dabeeta balotin baa ku dhacaya kaa inta badan waa u dhintaan intooda badanna intaan ka gaadhnana oo ka badbaadinaa waxaa kaloo dhacdaa xanuunka labaad ee ugu badan ee ku dhaca waxa weeyaan xanuunkan loo yaqaano daraabiidada oo ah kaga dhaca muruqyada dabeeta neefkii in badan buu dhisiyaa dhibaato aad iyo aad weyn laysii keenaa inkooda badanna waa mudawanaa hase yeeshee axmed cabdi muuse oo isagu muddo dhowr iyo toban sanno ah ku soo shaqaysanaya dameeraha ayaa ii sheegay inay cuntooyin fiican siiyaan waxaan soo shaqo tagnay xilliga imika saddexda caawa wan rabo waxayna waxay nasanayaan waxaan soo shaqo tagnay naaun saa dambe oo kale maalin dhaaf berri marka imika caawa rabo waxna saddex waa way nasanayaan ilaa habeen dambe iska nasanayaan waxay soo saad waxay cunayaan walaa waxaan weydiina habeenkii waxaa siiyaan laba galaan oo arabasiya ma garata ya cawskaasoo sikada iyo waxaa laga raasiga ay shahmido qufaydo looga soo qaaday iyo waxaas iska cunan keliya kuma koobna dameeraha xayawaanka daryeelka u baahan hase yeeshee waxaa jira kuwo kale oo iyagu duruufahaasi ee la wadaaga kuwaasoo sida cali xasan uu tilmaamayo ay ka mid yihiin ayda iyo weliba bisaduhu adduunyaduna wax runtii laga shaqeeyo inay tahay xayawaanka oo ilaaliyo inaan bisadaha lalayn ayda inaan lalaynta kale xagga ayda oo runtii aada ugu dayacan somalilan saa waxaanu runtii samaynay tiimam ama kooxo kala iskuullada ku wareega oo caruurta iskuullada badanaysa ka wacigeliyaa sibiraadka caruurta ee ay ugu koraan tindiki iyo iyo iyo macnaha maxabaha xayawaanka inaan la dirin inaanay dhagxamaynin xayawaanka binaaga tromnow islamarkaa ay ku koraan naxariis ayaga xawiisayeen xayawaanka duurtooda iyo xayawaanka dawlisada labadaba guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhiga v o a ee toddobaadkan taniyo tiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo